جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a Mr. President,
Mr. Prime Minister, it's good to talk to you. And uh, before anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's uh, re- official recognition of uh, Somaliland.
maamulka yuhuudda oo ku dhawaaqay in uu maamulka ridada somalilan u aqoonsaday dalka madax bannaan soomaaliya intiisa kale haddaba sidee wax u dhaceen muxuu ka dhigan yahay tallaabada cusub ee uu qaaday maamulka yuhuudda somalilan maxay ku beddelatay aqoonsiga ma dhabbaa in berbere ay noqon doonto jabhad lagala dagaalamo xuutiyiinta xiisadda gobolkana maxay ka beddeli kartaa arrimahan maxaase xilligan ku soo beegay falanqayn ayaan soo gudbin doonnaa in shaa allah ciidamada mujaahidiinta oo cagta mariyey lana wareegay saldhig ciidan oo maleeshaadka murtadiinta ah ku lahaayeen duleedka degmada warshiikh ee wilaayada shabeellada dhexe maleeshaadka murtadiinta ah oo toddobaadkan dad shacaba toogasho iyo dilal bareer ah ugu geystay magaalooyinka muqdisho iyo gaalkacyo ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kulamo wadatashi ah oo talooyin muhiim ah ay isku dhaafsadeen mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada islaamiga hiiraan iyo bulshada degmada ceel cali iyo deegaanka show oo soo gebagaboobay dowladda airelan oo ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay sarkaal sare oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya kaasi oo loo haysto tahriibinta dadka dhegaystayaal waa mar kale iyo raadraaca toddobaadka
والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya maamulka yuhuudda ayaa ku dhawaaqay in uu maamulka riddada somalilan u aqoonsaday dal ka madax bannaan soomaaliya intiisa kale haddaba falanqayn arrimahaasi ku saabsan ayaannu caawa idiin soo gudbin doonnaa een waxaana igala qaybgalaya walaalaha een ismaaciil salaad iyo maxamed xasan ugu horreyn aan soo dhoweeyo walaalkeen ismaaciil salaad een hay ismaaciil sidee wax u dhaceen Een, aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir waa sidaa sheegtay een, galabta warbaahinada iyo baraha bulshada durbe waxaa qabsaday Mm.
een, war ka soo baxay yahuudda oo ay ku sheegayaan inay aqoonsadeen oo dowlad gaar ah ay u aqoonsadeen maamulka riddada ee somalilan isku magacaabay Mm.
ee waqooyiga soomaaliya ka dhisan een, arrintan waxa ay timid maahirow muuqaal kooban oo baraha een, internetka lagu baahiyey oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha yahuudda gaal benyamin netanyahu muuqaalkani waxaa ka soo muuqanaya een, netanyahu iyo wasiirka arrimaha dibadda ee yahuudda sidoo kale muuqaalkaasi waxaa qadka taleefanka een, uga soo qayb qaadanaya een, madaxa maamulka riddada somalilan murtada cabdiraxmaan ciro oo muuqaal ahaan een, een, kaga qayb qaadanaya Een, bal marka hore aan wada dhegaysanno een, hadalla uu halkaa ka jeediyey ee gaal netanyahu oo shaacinaya ama ku dhawaaqaya in yahuuddu ay u aqoonsadeen maanta somalilan inay tahay dowlad madax bannaan oo soomaaliya ka go'an een, sida uu bayaankiisa ku sheegayo Mr. President,
Mr. Mr. Prime Minister,
uh, it's good to talk to you. And uh, before anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's uh, re- official recognition of uh, Somaliland and uh, its right of self determination. Our friendship is uh, seminal and historic. Uh, so I'm very, very happy and I'm very proud of this day. And I want to wish you and the people of Somaliland the very, very best there. Uh, I think this will be a, a great opportunity for expanding our partnership. We intend to work together with you on uh, economic fields, on uh, uh, agriculture, in the fields of uh, uh, social development, all the things that we hope we can uh, assist you. And uh, we obviously believe in this uh, in this friendship. And I have to tell you that there is a lot of excitement here in Israel as well. So uh, uh, I want to use this opportunity, sir, to invite you to an official visit uh, to Israel uh, at your convenience, and I hope very much to see you here soon. Uh, This is a this is a wonderful day. It's a historic day, and of course, I'll communicate to President Trump your uh, willingness and uh, desire to join the Abraham Accords. So thank you, Mr. President. Please convey my best regards and the best regards of the people of Israel to the people, to the independent people of Somaliland. Thank you, sir.
that's a great moment and great historical day. The big five is here. The other group is the chairman of the party and the vice president. Uh, and key officials are here. Uh, Mr. Prime Minister, I, I accepted the invitation and I am ready as soon as possible for that arrangement that can be made.
We shall arrange it very soon, and please uh, convey my uh, warmest regards to your colleagues and to the people. Thank you, sir. Thank you very, very Thank you much.
very much, Mr. Prime Minister.
Thank you. See you soon in Jerusalem. Next year in Jerusalem, we say. It's a few days from now. Thank you, sir.
Sure, I will be, I will be glad to, to be in Jerusalem as soon as possible.
Thank you. Thank you all. Bye bye. Thank you.
Thank you very much.
Thank you.
een, maahirow een, codkaasi aan wada dhegaysanay waa een, sidaa hore u sheegnay waa ku dhawaaqidda yahuuddu ay maanta ku dhawaaqeen in maamulka ridada somalilan ay u aqoonsadeen dowlad madax bannaan oo ka go'an soomaaliya een, arrintan een, waxa uu sheegay netanyahu een, bayaankiisa galabta uu soo saaray in aqoonsiga ay siiyeen somalilan uu qayb ka yahay heshiiska ay gaalada ugu magac daraan abraham ee maraykanka uu gadaal ka riixayo oo ujeeddadiisuba ay tahay heshiiskaas in dowladaha een, islaamka sheegta ee carabta ah iyo dowladahan kale ee riddada ah inay heshiisyo la galaan yahuudda marka taas ayay qayb ka tahay ayuu leeyahay waxa uu sheegay inay si rasmi ah u aqoonsadeen somalilan isagoo sheegay in arrintan ay fursad weyn u tahay een, somalilan oo uu sheegay in xiriir ay dhex mari doonaan iyaga iyo maamulka riddada somalilan een, maahirow wasiirka arrimaha dibadda ee yahuudda oo isaguna qayb ka ahaa arrintan waxa uu sheegay in aqoonsiga yahuudda ee somalilan ay ka dhigan tahay in labada dhinac ay safaarado iyo safiiro diblomaasiyadeed ay isweydaarsadaan wuxuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda in een, somalilan ay ka furan doonaan safaaradda yahuudda een, somalilanta laftigeedna ay een, talaabiib ka furan doonto een, een, safaarad somalilan halka ku matasha Een, sidoo kale een, ku dhawaaqidda yahuudda inay aqoonsadeen somalilan waxa ay sidoo kale keenaysaa ayaa lagu yiri bayaankan in dhowaan yahuudda uu soo booqdo cabdiraxmaan ciro oo lagu wado een, horaanta sanadka cusub in uu booqasho ku tago een, dhulka yahuudda oo ay xoogga ku haysato ee muslimiinta reer falastiin ay degan yihiin Een, runtii marka qadiyaddan waxay noqotay qadiyad aad een, loo hadalhayo oo maanta warbaahinada een, dibadda iyo kuwa gudaha ay hadal hayaan Ee, maamulkan riddada somalilan aqoonsiga yahuudda kadib iyaguna way hadleen waxay sheegeen in muddo soddon iyo afar sano waxay ku taamayeen riyo ay ku taamayeen inay maanta xaqiijiyeen dowladdii ugu horreysay ee aqoonsatana ay noqotay yahuudda ayna ku faraxsan yihiin ayna arrintaasi u gogol xaarayso in waddamo badan ay yahuudda ku dayadaan oo ay aqoonsadaan Een, maahirow waxaa xusid mudan inta yahuuddu aysan ku dhawaaqin galabta inay aqoonsadeen somalilan daqiiqado ka hor ay somalilan tageen wafdi heer sare ah oo ka socday dowladda maraykanka oo isugu jiray saraakiil ciidan iyo diblomaasiyiin kuwaas oo la tilmaamayo inay hordhac uba- u ahaayeen arrintan ay yuhuuddu maanta ku dhawaaqeen Een, waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan maahirow in dowladda maraykanka qudheydu iyaduna ay qaadi doonto waddada yuhuuddu ay maanta qaadeen oo ay damacsan tahay in ay somalilan dowlad gaar ah een, ay u aqoonsato laakiin wararkaasi ilaa iyo haatan lama xaqiijin karo balse warbaahinada qaar ayaa qoraya in eh, gaal trump laga yaabo isaga laftigiisa inuu somalilan dowlad gaara u aqoonsado Een, Ismaaciil aan kaa dhex galo hadalkii een, Netanyahu waxaa ku jiray in uu fasax ka soo qaatay een, madaxweynaha maraykanka gaal een, Donald Trump waa sidaa sheegtay eh, maahirow netanyahu sidaas ayuu sheegay in ay fasax ka soo qaateen dowladda maraykanka dabcanna waaba iska caddahaba yuhuuddu tallaabo ma qaadaan ilaa maraykanka Mhm, ayaa ka dambeeya mhm, ama maraykanka ayaa la og mhm.
En weliba arrintaas waxaa sii caddaynaya oo sii xaqiijinaya in netanyahu intuusan ku dhawaaqin Mhm, in la sheegay wafdi maraykan ah inayba en, hargeysa ka Hargeysa.
degeen maanta mhm, oo ay la kulmeen madaxda en, maamulka ridada somalilan oo Mhm.
ilaa caawa ay joogaanba mhm, oo weliba wafdigaasi saraakiil ciidana ka mid ah iyo mhm.
diblomaasiyiin xilal hore uga soo qabtay dowladda maraykanka marka la isku soo xooriyo een, qadiyaddan waa qadiyad muddo bila ah la hadal hayay oo la saadaalinayay waxaan la soconnaa maahiro in madaxda maamulka ridada somalilan ay dhowr jeer hore u sheegeen in waddamo ay ka mid tahay maraykanka iyo yuhuudda ay doonayaan inay aqoonsadaan arrintaasina ay een, dadaal fara badan oo ay diblomaasiyadeed ay ku bixiyeen oo ay wadaan marka arrimahan arrimo eh, runtii muddo la saadaalinaya ayay ahayd aad buu u mahadsan yahay walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa Een, markan aan soo dhaweeyo walaalkeen maxamed xasan alfaatix maxamed een, soo dhawow Een, ugu horeyn maxay ka dhigan tahay tallaabada cusub ee uu qaaday een, maamulka yuhuudda bismillaah aad ayaa u mahadsan tahay maahir Mhm.
tallaabada qaaday ee maamulka ee yuhuudda sahyuuniyadda ee isku magacaabay israa'iil Een, waxay ka dhigan tahay in geeska qaaradda afrika ay ka dhici doonaan loolanno ee aad u xoogan oo ku salaysan dhanka awoodda biyaha gaar ahaan badda cas in netanyahu xilligan uu aqoonsado somalilan uuna ee u ictiraafo dowlad madax bannaan ayaa samaynayso macno weyn oo dhanka istaraatiijiyadda ah ujeeddadu ma ahan in hargeysa dowlad loo ictiraafo oo keliya ah waxaynu ognahay in netanyahu tan iyo markii dagaalka uu ku bilaabay magaalada ghaza oo ibaadadii jamaacigaheed u geystay uu wajahayay ciriiri dhanka ee duulmaasiyadeed irda fara badanna ay kasoo xirmeen duniduna ay u aqoonsatay inuu yahay mujrim ama dembilo dagaal Een, maahiro waxaa la leeyahay in tallaabadan uu qaado netanyahu waxay ee, ujeedkeedu uu yahay sidii mar yahuuddu ay baroosimaha usoo dhigan lahaayeen ee dekedda ee magaalada berbera Een, yahuudduna ay doonayaan in diyaaradaheedii ka kacayay garoomada diyaaradaha filistiin ee garaacayay ee yemen ay soo dhoweeyaan oo meel wax ka yar boqol mayl u jirto yemen ay degaan oo ah dekedda berbera ujeedada Mhm.
yahuuddu waa mid military iyo mid sirdoon ee ma ahan aqoonsi ay siinayso ee, maamulka somalilan sababtuna waxay tahay maamulka yahuudda isaga ayaa ma haysanin ictiraaf caalami ah oo aad u ballaaran eh, marka loo eego ciriiriga uu wajahayay oo dala dhaca qaaradda latin america iyo xataa dala dhaca qaaradda yurub oo sbain ay ka mid tahay ayaa een, xiriirkii u jaray Een, dowladaha hadda aqoonsan maamulka yahuudda waxaa lagu sheegaa inay yihiin boqol iyo lixdan dowladood ee sanadii labada kun shan iyo labaatanka ka horne waxaa aqoonsanaa boqol sagaashan iyo ee, laba dowladood Ee, taas waxay ka dhigan tahay inuu lumiyey aqoonsiga soddon dowladood Een, marka ee, maamulka ee, isku magacaaba somalilan een, ka soko waxaa jiray xiriiro qarsoodi ah oo u dhexeeyey kooxda ridada soomaaliya iyo ee, yahuudda sayuuniyadda tan iyo markii uu xilka qabtay xasan gurguurte sanadihii labada kun laba iyo labaatankii iyo labada kun saddex iyo labaatankii warbaahinta ugu afka dheer yahuudda waxay xaqiijinayeen in socdaadla qarsoodi ah xasan garguurta uu ku tegay ee, dhulka filistiin ee yahuuddu ay gumaysato ee, isagoo aqoonsi ee, u raadinayay maamulkaas ee sahyuuniga ah Een, tan iyo markii trump uu yimid xilka ee, madaxtinimada maraykanka mucaadalada siyaasadda oo idil ayaa isbedeshay Ee, waxayna u sacyinayeen sidii ay ee, maamulka somalilan ay u aqoonsan lahaayeen iyagoo xaqiiqsanaya ahdaaf muhiim ah oo dhanka istaraatiijiyadda ah Een, marka sida kale loo eego xukuumadda ka jirta magaalada hargeysa ayaa tani guul ay uga dhigan tahay sababtoo ah waxay isku aragtaa in ictiraaf iyo aqoonsi ay ka heshay een, nidaamka ugu awooda badan mandiqada loo bixiya bariga dhexe oo ah yahuudda sahyuuniyadda ee, ibaadada jamaacigeeda halkaas uu ka geystana ee, laga yaabo in ay ee, wejiga u daboosho oo marka uu cabdiraxmaan cirar halkaas tago ee, maamulka yahuudda ay u noqoto xoogaa nafis ah inkastoo ee, maamulka somalilan uusan ahayn mid ee, saameyn ku leh ee, caalamka gaar ahaan ee, waxaa loogu yeer qaramada midoobe xubinna uu ka ahayn waana ee, markii ugu horreysay oo nidaam ee, ka jira dunida oo dowlad u aqoonsado somalilan marka laga reebo ee, maamulka guni gosadka ah ee taiwan ee ka jira wadanka shiinaha tani waxay muujinaysaa xumaanta iyo dabadhiifnimada maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa oo runtii in muddo ahba lagu xaman jiray in dhanka yahuudda u janjeero waa gartay maxamed een, maxaa xilligan kusoo beegay ayaa la isdhihi karaa een, aqoonsiga oo maamulka yuhuudda een, siiyey een, maamulka een, ridada somalilan waa mahadsantahay maahir waxaa xilligan kusoo beega baa laleeyahay isbedelo waaweyn oo dhanka juqraafiga siyaasadeed ah oo ka jira dunida oo idil gaar ahaan geeska qaaradda afrika een, quwadaha shisheeye ayaa hadda soomaaliya waxay ka dhigteen ee, mantiqad iyagu ay ku loolamayaan oo isriixriixayaan tusaale ahaan ee, dowladda dabadhilifka ee turkiga ayaa saldhigeeda ugu weyn ee dibadda ay ku leedahay waxay ka furatay magaalada muqdisho ee, duleedka muqdisho een, gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe meel aan ka fogeyn degmada warshiikh saldhig ee, dhanka dayaxgacmeedka ayuu turkigu ka xaarxaartay Een, dekeda magaalada berbera ee, waxaa gacanta ku hayo em, dowladda imaaraadka carabta dekeda magaalada boosaaso imaaraadka ayaa gacanta ku haya oo isku dhow yihiin maamulka yahuudda sahyuuniyadda ee, dowladda xabashida etoobiya ee, dekedaha soomaaliya ayaa loo saxiixay Een, maleeshiyaadka xuutiyiinta ee la dagaalamayo maraykanka iyo yahuudda waxaa meel aan boqol mayl ka badan aan u jirin biyaha soomaaliya ayay maamulaan awoodda ay ku leeyihiin yahuudda iyo maraykanku waxay hadda doonayaan in saldhigyo ay ka samaystaan ee, waqooyiga dalka soomaaliya ee, dagaalka ka socda ee, dalka soomaaliya koonfurta iyo bartamaha waxaa muuqata in maraykanka iyo xulufadiisa ee, lagu jebiyey sidaas daraaddeed waxay doonayaan meel ay ka ilaashadaan een, istiraatiijiyadda een, muhiimka ah ee biyaha badda cas sidaas daraaddeed ayay rabaan inay usoo dhowaadaan een, maamulka isku magacaaba somalilan iyo maamulka shaadaladararka ee puntland marka isbedeladaas ee juqraafiga siyaasadeed ee ka jira geeska qaaradda africa iyo dagaalka suudaan ka socda qudhiisa ayaa la rumaysan yahay in saameyn uu ku leeyahay in eh, xilligan uu soo dedejiyo in ictiraaf eh, la siiyo maamulka shaadala dirarka ah ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa Eh, waxaana la saadaalinayaa in maraykanka iyo dowlado kale ay ku dhiiran karaan tallaabtan la mid ah waxaynu ogeynay in sanadii labada kun afar iyo labaatanka bilowgeedii een, een, dowladda xabashida etoobiya heshiis ay la saxiixatay somalilan heshiiskaasna een, daraf ka mid a wuxuu dhigayay in la aqoonsado maamulka somalilan aqoonsigii ma dhicinin laakiin etoobiya badda soomaaliya ayaa lagu wareejiyey weliba waxa ay heshay qalinka ee, koox qowlisata oo sheeganaysa inay soomaaliya maamusho oo kooxda riddada ah muuse biix ayaa meesha ka baxay cira ayaa yimid sidaas ayaana ee, laysku bedelay aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix ما معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا waa hagaaga dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxaa la diyaar ah walaalkeen yaasir maxamed haddii aan xubinteena dhacdooyinka toddobaadka ku bilowno howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan weerar kamiin ah u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka yuuntooy ee dhaca duleedka magaalada kismaayo weerarkan kamiinka ah waxaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah waxay sidoo kale toddobaadkan mujaahidiintu weerar culus oo kamiin ah ka fuliyeen agagaarka deegaanka laanta buure ee shabeellada hoose weerarkan kamiinka ah ayaa loo dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka deegaanka laanta buure waxaana halkaasi lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah halka toddoba kalena lagu dhaawacay kamiin labaad ayay isla aagaaneen mujaahidiintu u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana kamiinka labaad ee ka dhacay duleedka deegaanka laanta buure lagu dilay laba askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay siddeed kale howlgallada toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu fuliyeen waxaa ka mid ah weerar qarax ah oo ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho kaasi oo mujaahidiintu la eegteen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo isugu jiray booliis iyo kuwa sirdoonka riddada waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari halka ay ku dhaawacmeen lix kale toddobaadkan sidoo kale howlgallo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa ka dhacay duleedka degmada warshiiq ee shabeellada dhexe dagaaladaasi ayaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ah oo mid ka mid ah meydkiisa ay ka carareen cadowga halka lagu dhaawacay saddex kale sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu weerar cagmarin ah ku qaadeen xero maleeshiyaadka riddadu ay ku lahaayeen duleedka degmada warshiiq ee shabeellada dhexe xerada oo ay degganaayeen urur ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee gorgor ayaa dagaalka kadib waxaa la wareegay ciidanka mujaahidiinta waxaana halkaasi lagu dilay siddeed askari oo murtadiin ah halka afar kalena lagu dhaawacay sidoo kalena waxaa weerarkaasi lagu gubay gaari biji ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka riddada howlgallada ciidamada mujaahidiinta ee toddobaadkani dhacay waxaa ka mid ahaa weerar lagu qaaday isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana halkaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah halka lagu soo qanimaystay laba qori oo ah kay afartan iyo toddoba iyo booshashkooda ciidamada mujaahidiintu waxay sidoo kale toddobaadkan agagaarka tuulada buushka ee u dhexaysa deegaanada namber konton iyo namber lixdan qarax kula beegsadeen gaari cabdibila ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta howlgalkan waxaa lagu dilay shan murtad oo uu sarkaal ku jiro halka lix kalena lagu dhaawacay gaari cabdibila ahna waa lagu gubay weerarkaasi haddii aan halkaasi uga baxno howlgallada mujaahidiinta dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah in maleeshiyaad murtadiin ah ay dad shacab ah toogasho iyo dilal ugu geysteen magaalooyinka muqdisho iyo gaalkacyo magaalada muqdisho askari ka tirsan maleeshiyaadka riddada ayaa nin oday ah ku togtay gudaha magaaladaasi ilawareedyo ayaa sheegaya in askariga murtadka ah ee toogashada geystay uu la socday mooto nooca dhugdhugleyda loo yaqaan odayga oo da'diisa lagu qiyaasay inay u dhexayso lixdan ilaa iyo toddobaatan jir ayaa la toogtay xilli uu la socday mootobajaaj darawalka mootada ayaa badbaaday balse ninka odaga ah ayaa ku jira xaalad aad u culus dhanka kale axmed nuur xasan oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo da'diisa lagu sheegay labaatan jir ayuu askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta dil bareer ah ugu geystay degmada dayneyle ee magaalada muqdisho askariga murtadka ah oo qayb ka ah maleeshiya kooxda riddadu u hubaysay inay lacag baad ah ka qaadaan dadka shacabka ah ayaa la soo wariyey in wiilka dhallinyarada ah uu gaarigiisa ku weeraray halkaasna si bareer ah ugu dilay sida ay xaqiijiyeen ehelada wiilka aabbaha qoyska ayaa warbaahinta u sheegay in wiilkiisa inta aan la dilin ka hor ay maleeshiyadan guriga kala baxeen hooyada jirdilna u geysteen ayuu sheegay kadibna ay wiilkeeda si gardarro ah ku dileen sidoo kale dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in maleeshiyada murtadiinta ah ee dilka ka geystay guriga ku yaalla degmada dayneyle ay dhibaato xoogan ku hayaan dadka deegaanka dhanka kale magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaan qaybta uu ka arrimiyo maamul goboleedka ashaadala dirirhka ah ee puntland dil ayaa ka dhacay kaasi oo loo geystay wiil dhallinyaro ah dilka ayaa wararka qaar waxay sheegayaan inuu ka dambeeyey askari ka tirsan maleeshiyaadka maamulka riddada puntland wiilka la dilay oo bajaajle ah ayaana la odhan jiray cabdulaahi maxamed dhanka kale dowladda airelan ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay sarkaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo loo haysto tahriibinta dadka xeerbeegtada dowladda airelan ayaa ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay mas-uul ka tirsan kooxda riddada soomaaliya kaasi oo ku lug lahaa falal burcadnimo iyo tahriibin ah waxaana lagu riday xukun kama dambays ah dowladda airelan ayaa warbaahinteeda rasmiga ah ku faafisay warbixin ay ku sheegayso in cabdiladiif maxamed oo ku shaqaynayay magaca xuseen lagu helay in uu qaab suuq madow ah dalka ku soo geliyey tobannaan qof oo soomaali ah isagoo adeegsanaya baasaboorka soomaaliga ah islamarkaana ka faa'iidaysanaya xilka uu hayay saddexdii bilood ee u dambeeyey sannadkii laba kun labaatan iyo afar ayuu cabdiladiif waddanka airelan qaab tahriib ah ku soo geliyey tahriibiyaal u badan dumar isagoo ka qaatay lacago tobannaan kun oo dollar ah maxkamadda dembiyada ee magaalada dubland ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay ninkan isagoo xil diblomaasiyadeed ka haya kooxda riddada wuxuuna ku eedaysan yahay inuu dad fara badan dalka soo geliyey isagoo adeegsanaya baasaboor diblomaasi ah sarkaalkan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ee ka shaqaynayay tahriibinta dadka ayaa dembiyada lagu haysto waxaa ka mid ah in laba dumar ah uu ka qaatay qof waliba lacag dhan shan iyo toban kun oo dollar guddoomiyaha maxkamadda dembiyada dalka ireland ayaa sheegay in sarkaalkan ka tirsan xukuumadda riddada uu ka tallaabay xayndaabka diblomaasiyadda uuna isku bedelay burcad ka ganacsada tahriibinta bini'aadamka kiiskan ayaa fadeexad ku noqday dowladda xasan gurgurte bartamihii sanadkan kiis midkan la mid ah ayaa soo shaacbaxay kadib markii wasiir ka tirsan riddada uu wafdigiisa ku darsaday toban ruux xilli uu ka qaybgelayay shir ka dhacay dalka switzerlan waxaana baaritaanno kadib la ogaaday in dadkaasi uu lacago laaluush ah ka qaatay
aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen yaasir maxamed في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نفح الحب يرقينا
waa hagaaga dhegaystayaal markana wilaayada hiiraan kulamo wada tashi ah oo talooyin muhiim ah ay isku dhaafsadeen mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada islaamiga hiiraan iyo bulshada degmada ceel cali iyo deegaanka show ayaa soo gebagaboobay toddobaadkan waxay kulamo muhiim ah ka kala dhaceen degmada ceel cali iyo deegaanka show waxay mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada islaamiga hiiraan goobahaasi kula kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn maktabka xisbada ee hiiraan ayaa kulanka furay kana dalbaday qaybaha kala duwan ee bulshada ceel cali iyo show in ay la taliyaan walaalahooda xisbada alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa oo nicmadan billaaranna siiyey maanta de koley annagaan idin yeernay oo ka socno maktabka xisbada ee walaayada hiiraan waa kunu nawci ah oo anigaan ugu talagalnay inaan kula kulanno bulshada muslimiinka ah degan walaayada asnaafteeda kala duwan jawlo aan ugu macadarnay jawlatu alcumariya litashaawur watafaqud limaktab alxisba liwalaayati hiiraan waa jawlo aan magaceeda ka dhignay cumar ibnu khadaab oo ah ninkii xisbadan ay u nasbi sheeganayso oo marka de waxyaala aan ka doonaynin ay tahay walaalahaas waa sida jawlada magaceeda uu ka muuqdo waada tashi inaan la tashanno oo maktabkan xisbada aan wadno oo marka aan u taagannahay qaabkii ay ku hormari lahaa oo tale bixin aragtooyinkeed ay ku soo biirin lahaayeen dee waa hay-ad uga sarraysay oo camalka uu ku socday marka saas daraaddeed kolle insha raxmaan shirkaas ayaan marka de culimmadaas iyo dad akhyaartaas iyo bulshada asnaafteeda kala duwan ayaan ku casuumnay anigoo intaas aan ka rabno kolle insha raxmaan shirkeen waa uun noo furan yahay kolle biidnillahi albaari waxaan idinka rajaynayna khayr iyo wanaag iyo inaad nala talisaan shirkeen waa uu noo furan yahay wadatashigaan noo bilaawanayo sidoo kale waxaa kulamadan talooyin iyo dardaaran muhiim ah ka dhiibtay naqiib macalim yuusuf macalim cabdi muuse oo ah naqiibka guud ee beesha bahdacadde sidoo kalena ah guddoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga hiiraan iyo naqiib cabdiraxmaan cumar bakool naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan waxaan u mahad celinayaa allah subxaanah wa tacaala addoomihiisa siduu ugu naxariistay ayaan ugu xamdinaynaa waxaa kaloon u mahad celinaynaa amiirka xarakada axmed cumar abuu cubeyde xafidahullaahu oo soo caqaday jowladan alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar in ummadda lala dhex qaado laguna booriyo waajib ka saaran oo alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar wufuuddaasi heer xaraka iyo heer gobol waxaan leenahay soo dhowaada intaas kabacdi insha allahu tacaala haddii aan nahay golaha dhaqanka islaamiga gobolka horena waxaan ugu ahayn shaqaale allah ayaan ahayn oo ilaahay subxaana wa tacaala ammaantiisa oo nagu ammaanay kuntum khayra umma shaqaale ayaan u ahayn alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar haddana waxaa inoo yimid daad socdo naguna boorinayo insha allahu tacaala inaan sii laba laabno bulshada waxaan nahay acyaanteedii waxaan nahay dadkii xasaasiyaadka hoose dareemi karay meel walba oo macruuf ka jira inaan xoojino meel kasta oo munkar ka jirana in la zuuliyo dadkan in loo ilaaliyo kuliyaatul khamsa wax la yidhaahdo maalkii iyo naftii iyo cirdigii iyo diintii ay ugu horrayso in loo ilaaliyo nasabka loo ilaaliyo xisbada hay-atul amri bilmacruuf waxay ilaaliso oo ummadda ay u ilaaliso waa lafdhabarka acmaasha jihaad waxay ilaalisaa ragga ilaahay dartiis u shahiiday waxay ugu shahiideen diinta koryeelkeeda ay tahay waxay u taagan yihiin umuuraha muslimiinta inay u murgaan dowrka annaga aanu qaba ahaan ku leenahay ciidamada xisbada inaan horkacno meel kasta oo munkar ka jira farta aan ugu tilmaanno annagana aan wacyigelinno ciddii muxuu ahaa munkarka marka la zuulinayana wuxuu leeyahay darajaad man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih fain lam yastadic fa bilisaanih fain lam yastadic fa biqalbih insha allahu tacaala intaas ayaan isu qaybinaynaa xisbada waxay awoodaa gacanta inay ku qabato annagana waxaan awoodnaa insha allahu tacaala carabka inaan ka sheegno weli ma gaarin inaan qalbiga ka kahano labadiiba waan awoodnaa insha allahu tacaala inaan munkarkii zuulino macruufkiina aan farno ciddii ka hortimaadan aan ka leexina waan awood bismillahi alxamdulilah magacayga waxaa layihahdaa cabdiraxmaan cumar bakool naqiibka beesha gaalciyaal ee walaayada islaamiga hiiraan haddana meesha aan ku suganahay waa degmada ceelcali maanta waxaa noo imaaday maktabka xisbada ee walaayada islaamiga hiiraan waxay noo keeneen tashi ama kulamo jawlo micnaha looga tashanaayo iswaraysi iyo kale xog qaadasho hadda xaaladda meesha ay marayso si micnaha annagana wixii naga qaldan ay noo saxaan ayagana wixii ka qaldan aan u saxno insha allahu tacaala waa iswaraysanay xaaladdana meel baan iskulalisnay wayna noo dhammaatay insha allah wadatashiga wuxuu ku salaysnay in micnaha ilaahay shareecadiisa dadka la gaarsiiyo madaariistii iyo iisheeg insha allahu tacaala in lasii kubciyo iyo waxbarashadii alamru bilmacruuf wanahyu can ilmukar dadka in micnaha mataqaanaa xumaanta laga reebo wanaagii la faro insha allahu tacaala kulamada intaasay micnaha mataqaanaa ku koobnaayeen oo dadka insha allahu tacaala xumaan raadiskeenna xumaanta laga reebo in alle inta wanaagga jecel insha allahu tacaala wanaagga dadka ay sii gaarsiiso qof walba mas-uuliyadda ka saaran ummadaas muslimiinta inuu wanaagga gaarsiiyo xumaantana ka reebo ummadda muslimiinta guud ahaan baaqa aan ujeedina waxay tahay annaga cadow ayaan leenahay ee si guud maanta muslimiintana waa lagu soo duulay gaal cad iyo gaal madowna wax haray aslanba ma jirto murtadiin oo gaalada iyadana micnaha mataqaanaa kaba u ama carituur u ahne way daba socdaan dadka muslimiinta waxaan leenahay waa cisi iyo sharaf aad kuleedihiin diinkiina inaad ilaashataan inaan cadowgaas aan iska wada celinnoon ka midaysnaanno inaan hal meel ugu soo wada jeesanno inaan shareecada ilaahay dhulka lagu maamulo inaan cisi iyo sharaf annaga aan ku noolanno gabdhahayna iyo xijaabada iyo micnaha mataqaanaa insha allahu tacaala ay noo asturnaadaan dhammaan aan cabsida ilaahay ku dadaalno meel kastoo aan joogno haddaan ummad ku dhex jirnay haddaan kaligahay nahayba intaasna dadka muslimiinta ugu baaqa sidoo kale aqoon-yahanada dhallinyarada iyo haweenka degmada ceel cali iyo deegaanka show ayaa talooyin dhexalgal ah ka dhiibtay kulamadaasi munaasabadan ay soo qabqaabiyeen walaalaha xisbada alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar aad ayay waxaweye muhiim u tahay aad bay noo soo jiidatay waa in waana waxaynu ku saabsan tahay wadatashi sidii macnaha lagu horumarin lahaa alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar iyo dadkii ka shaqaynaya sidaas darteed marka waxa waaye arrintaas arrin aad u muhiim waaye arrinta shuurada in lala tashatana dadkan waa dowladaha islaamka dhamaa ku dhisnaay dowladdii nabi maxamed aa ku dhisnaaday oo waxa waaye abubakar uu sii dambeeyey cumarna hadda waaba midda hadda ay ku magacaaban tahayba hawshan alcumariya aba hadda lalooyahay iyadana waxa waaye tashkiisa ayaa aad u badnaay marka diintana waxa waaye washaawirhum fil amri waaye wa amruhum shuuraa baynahum waaye marka arrintaas aad ayay waxawaaye muhiim ay u tahay waana soo dhoweynaynaa waxaan isdhihi karaa macalimka bulsho badan ayaa micnaha ku xiran waalidiin badan waalidiinta magaaladan dadka joogo dhan dugsiyada ayay ka mid yihiin haddii dugsigan ay ka mid yihiin dugsiga kale ay ka mid yihiin dad badan ayaa dhigta macalinka ugu yar konton cunug ayuu hayaa ciyaalka naftikooda waxa waaye waa alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar wax dhammo meesha loo geeyay ay tahay qur-aanka ayaaba sidaas ku saabsan marka macalinka dowr aad u weyn ayuu ku leeyahay haddii macalinkan boqol agtiisa joogtay oo waxa waaye alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar ay kusoo abaabaan oo asiga uu kusoo tarbiyay kan kale konton la joogta uu saas kusoo tarbiyay kan kale labaatan la joogta uu saas kusoo tarbiyay bulsho marka halkaas waxaa kasoo baxaysa oo dhammaan waxa waaye diinta ilaahay si toosan u haysata ayaa kasoo baxaysa marka macalimiinta dowrka ay ku leeyihiin aad uu muhiim u yahay ayaan le waa munaasabad aad u qiimo badan micnaheedana sidaa maqlayni waa tashaawur tafaqud waa aada arrin u qiimo badan waxaa yeelay qofka muslimka nasiixa maaragtay inuu u baahan yahay kama daalo waana wax isaga u wanaagsan marka dhammaanteenna waa u badannahay nebiga sala allahu aleyh wasalam markuu ka warramayo wuxuu tilmaamay addiinu nasiixa qulnaa liman lilaahi walirasuulihi walia'immati almuslimiina buu yiri nebiga sala allahu aleyh wasalam marka qof walbo innaga naga mida waa u baahan yahay marka taas waa dhankaas xagga iyo miclaha maxaa layidhahda tashaawurkana wax aad u qiimo badan oo ilaahay baaba subxaana watacaala nabigiisii faray isagoo loo waxyoonayay oo ilaahay uu ku leeyahay washaawirhum fi lamri marka baahida innaga aan u qabno way ka weyn tahay aan isleeyahay taa nabiga sala allahu alay wasalam uu qabay waa waajib ilaahay saaray culimada inay micnaha maxaa layidhahdaa ay iyagaybay ahayd waana waajib saaran oo micnaha maxaa layidhahdaa hawsha ay xisbada qabanaysay iyo hawsha ay culimmada qabanayaan waa mid kalama baxsano maxaa yeelay nebiga sala allahu alay wasalam hay-at lamri bilmacruuf wannahy can ilmunkar waa wax qof walboo muslima u yaallo ilaahay baaba subxaanahu watacaalana farayo waltakun minkum intaa un keliya waaye waxay farqiga ay kaga duwan yihiin oo inuu ilaahay yiru na faray si guud ummadda la faray in qayb iyaga ka mid ah ay arrinkaa u istaagaan xisbada waa un intaasoo la sameeyeyoo intaas un keliya laakiin ama alamr bilmacruuf wannahyi can ilmunkar iyo shaqada ay xisbada qabanayaan waa wax ay muslimiintao dhan laga rabo qof walbo muslimin waxaana dareemaysaa nebiga sala allahu aley wasalam markuu tilmaamay man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi buu yidhi nebiga sal sl qofka arka man ra'a man waa min alfaadi alcumuum alfaada cumuumkay ka mid tahay micnaheeda waxa waaye qof walba oo arka munkar in la yidhaahdo eh, xumaantii markii la arka loo deeyo xisbadii un keliya xisbadii un waad howl adiga aad lahayd haddaad dad kale ku hadlaysid waa mushkilo marka munkarkana wuxuu ku yaraan karaa mar kasta oo hee ay bataan dadka reebaya hadday yaraadaan isagana waa bataa marka een, arrintaasi waxaan isleeyahay waa inay dadka muslimiinta ku baraarugaan dadka culimadana marka saa ay iyaga u dareensiiyaan u dareensiiyaan bulshada iyo micnaha maxaa la yidhahdaa ee, dhammaan dadka micnaha maxaa la yidhahdaa inay saa u dareensiiyaan oo meel walba lagala hadla munaasabadan waxaan u aragnaa tu aad iyo aad u qaali ah oo aad iyo aad u qiimo badan munaasabadan waxay xambaarsan tahay aayadda alle subxaana watacaala uu leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkar watu'minuuna billah soonkii iyo cibaadadii iyo xijaabkii iyo khayrkii o dhan iyo jihaadkii fii sabiiliillah ta'muruuna bilmacruufida saas waaye watanhawna cani ilmunkarina waxay tahay waxaa maarata aad ka reebaysaan dadka shirkiga iyo gaalnimadii iyo dimuqraadiyadii iyo xumaantao dhan iyo zinadii iyo fisqigii iyo wixii oo dhan ayaad ummadda ka reebaysaan wa tu'minuuna billah allana waa rumaynaysaan marka munaasabadan idinka noo keenay maarata barnaamijkan aad iyo aadaan idinku mahadinaynaa bismi illahi raxmaan raxiim magaciyo saddexan waa cali maxamed cismaan macallimiinta deegaanka deegaanka show caano ayaan ka mid ahay Ee, munaasabadda maanta halkaani ay iyo xisbadii ee, alamru bilmacruufi ee, halkan intaana nagu soo booqday ee, aan ku wada sheekaysannay waxaa iska weydiinay alamru bilmacruufi iyo ragga mataqaanaa loo tiirinaya xisbada iyo qaabkii u socon laheeday iyo qaabkii loo horumarin lahayo xisbadaasi iyo bulshada ay ka dhex shaqeeyaan annagana mataqaanaa door aan ku leenahay oo ka macalimiin aan door ku leenahay door doorka inta xisbadba aan ka yareen ama ka weynba Ee, maasha si fiican aan mataqaanaa alxamdulilah ayaan u wada sheekaysanay aan ugu shuuraynay Ee, qorshahaas mataqaanaa waa qorshe aan soo dhaweynayno aadna u fiican aadna aan ugu faraxsannahay annagana garbaan ku siinaynaa waana soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن- أولا waxaan leeyahay alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahaygiina ma keni annagoo hadda shareecada islaamka halkeedii harsanayna raaya tawxiid ku hoos nool taqaanaa maanta ilaahaygiina soo makani baa mahad iska leh haaniyan waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha u sacyiinaya hawsha maanta aan mataqaanaa ayaga hagayo ayagana ajarkiina laa weynayaa lena Ee, aniga qudhay wax iga aadan waxaan leeyahay hanii'an lakum ilaahay ha idiin fududeeyo ilaahay ha idiin waafajiyo wanaagga ilaahay ha inoo taam yeelo magacayga waxaa la yidhaahdaa nabadoon rooble cumar cali waxaa laiskugu yeeray waxgaradka een, degmada jalalaqsay Een, waxayna ka dhacday deegaanka shaw Een, waxaa mataqaanaa laisku boorinayey een, in kor loo qaado macruufka lisfaro munkurkana la zuuliya Een, annagana waxaan ka mid nahay odayaasha dhaqanka ee deegaankaas aad iyo aad baan usoo dhoweynay waana na farax geliyey arrinkaas waana aad baan ugu faraxnay Een, odayaal asalba u taagan shaqadaas ku howlan intii tabartooda mataqaanaa ka qabanaya ayaan ahayn Een, hadeerne jawladaas alcumuriya aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa Een, quluubtaynana aad bay u gilgishay farxad baana ka qaadnay insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa arrinkaas asaga ah in mar aan dheereen mirihiisa la guran doono dadweynaha mas-uulka loo yahayna ay ku farxi doonaan waxna ay u tari doon- u dari doonto doorka nooga aadan waxaan dhihi lahaa waa door muuqda lana yaqaano odayaashii baan nahay xisbada inaan la shaqayno go-aan bay naga tahay midaan maanta aan qaadanayna ma ahan waa midaan hum- hore u qaadanay allaana na amrayda oo hadda cid kaloo na amartay ma lahan annagana in tatbiiqino oon xisbada horkacna ayaan diyaar u nahay nabadoonnada ee, degmada ceel cali ayaan ka mid ahay maanta waxaa booqasho noogu yimid ee, wafdi ka socdo walaayada islaamiga ee hiiraan magtag baxisbida ayaa noo yimid oon halkan ku wada kulannay Ee, waxay wadeen oon isweydiinay ee, deegaanka nidaamkiisa iyo qaabkii uu shareecada alla lagu hormarin lahay iyo alxamdulilahi ummadda dhaqankeeda intaas ayaan isweydiinay waana isku fahanay maxaad isku waafaqdeen waxaan isku waafaqnay kitaabka alla inaan horumaranno si ilaahay dartiisa aan horumaranno aan u istaagno horey aan u- aan u taagnayne haddaan alxamdulilaahi eh, dadaalkii aan laba laabno intaas ayaan isku waafaqnay bismillaah alxamdulilah asalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sal allahu aleyhi wasalam anuu ah nabadoonada gaaljacal ka mid ah deegaanka reeceel cali Ee, waxaa maanta waxaa noo yimid maktabka xisbada walaayada hiiraam Ee, waa wada sheekaysanay waxay noo yimaadeen alcadaalad waxayna fareen in uun xumaatada la reebo mukurku waxawaaye iyo fasqibaalahay oo la reebo waxaan ku tashanay inaan jawlo qaadno nabadda aan ka shaqayno jawlada waxaa loo qaadaa meeshiiba oo maxaan ku ihahdaa oo tuulo ahoo gaaljacal degan yahay baled iyo baadiba marka intaas inaan makorka aan ka reebno wanaagga aan farno diinta aan kor yeelno alcadaalad aan u qaadana intaasaan maanta ku tashanay Eh, waa kaa maanta waxaan noo imaanay maktabka xisbida gobolka hiiraan kulan badan ayaan la qaadanay waa wada kulannay Eh, wax badanaan la dhex maray waxaana dhex maray in maxaanku idhaahdaa eh, deegaanada beesha saddex bargaaljaal ay degayso maxaanku idhahdaa xumaanta laga reebo samaanta la fara wax allaale wixii amniga qalqalgelinaya iyo wixii xumaan oo dhan in maxaanku idhahdaa aan iska reebno intaasaan ku ballannay inaan horkacno meeshii maxaanku idhahdaa nimanka tuugada ahoo maxaanku idhahdaa amniga qalqalka gelinayo oo xumaanta wada loo kastoy galaan annagaa naqaana annagaana ku horkacayn annagaana soo qabanayn ha wanaagaan ku kalmaynayna halkaasay galeen meeshaasay mareen jidkaasay qaadayeen habeenka tuuli hebel ay maxaanku idhahdaa imaanaan xilligaasay imaanaan dadkii iyo deegaankaa naqaanaanayo bismillaah annagoo ah gabdhaha ku nool walaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan degmada ceel cali waxaan halkan maanta kulan la qaadanay maktabka xisbada oo ka socda gobolka hiiraan maktabka xisbada waa tashanay waxaan ka tashanay sidii munkarka loo reebi lahay macruufka loo fari lahay maanta waxaa noo imaaday wafdi ka socda maktabka xisbada maxaan ka tashanay wax badanaan ka tashanay sidii oo macruufka loo amri lahay munkarkana loo reebi lahay oo bulshada waxbarashada iyo kii kor looga qaadi lahay oo bulshada u wanaagsanaan laheed ayaan ka tashanay inaan diinta ilaahay dadka aan barno oon madaarista ka jeedino oo munkarkan aragna aan reebno waxaa annaga xallin waaynan hadal xisbada aan usoo sheegno waxaan reeceel cali baaq u jeedinaa taariikh inay qormoys islaamkana inay baal dahab ku yeeshaan inay islaamka garab istaagaan gaaladii iyo murjifiinta iyo murtadiinta ay dhinac ka ahaadaan islaamka garabkooday istaagaan diintan islaamka waa ku dhasheen waa ku dhaqmaan inay ilaahay raaligareeyaan adduun iyo aakhirataasay dan ugu jirtaa owlaadooda saasuu ilaahay ugu barakayna dhulkaa u rooboobay xoolaha u barakoobay ilaahay subxaana watacaala awaamirtiisa haddii la qaata ilaahay dadka oo u run sheega haddii awaamirta ilaahay laga tagana cuquubaa dadka ku dhacaysa roob la-aanaa ku dhacaysa xoolaha baa ilmaha qaadu dariiq noqonay waxaasna waa wax gacmaheenaan ku kasban ilaahay subxaana watacaala inaan raali garayno diintan islaamka aan u istaagno gaaladan iyo murtadiintan iyo munaafiqiintan warka ay noo sheegaa inaan iska dhaafno awalan waxaa waaye maamo kasta oo guri joogta waa cunmeeda iyo gurigeeda inay soo tarbiyeyso midda xigta magaalada hadday wax ku aragtana insha allahu tacaala isay ugu dacwo gudaneed in maxaan kuu sheega u sheegto qofkaas ee u nasteexeyso ee tiraahdo haye intaan maxaan kuu sheegaa ilaa ugu dhawaabo ilaa kuma darnaada ilmahaagana saan oo kale ah uu harkicin Aa, tarbiyad wanaagsan ilaa kuma darnaada khayr inay maxaan kuu sheegaa ee u sheegto cunug walba guri ka soo baxaya asigoo cilmiga yaqaana inuu guri ka soo baxo bismillaah kaalin weyn ay ka qaadan karaan ee waxaa waaye in ay la shaqay karaan wax kasta oo yimaada magaalada oo rag oo ama xisba ha ahaadaana ama wax kor ha nooga yimaada ha ahaadaana way la shaqayn karaan way la shaqaynaan dumarka kaalin weyn ayna ka qaadanaan diyaarayna u yihiin alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda waxaa maanta meeshaa maktab lagu soo booqday walaalahayna mujaahidiinta ah way ku mahadsan yihiin walaalaha een, gabdhaha muslimaadka waxay uga qayb qaadan karaan inay maaragtay walaalaha iyo la shaqeeyaan waxawaaye gabdhaha kow awalan inay gurigooda owlaada joogta ay soo hagaajiyaan gabdhahoodii iyo wiilashooda ay dad diinood kasoo dhigaan ku tarbiyaan diinta islaamka sidaas ay uga qayb qaadan karaan alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar dariskooda waxa qaraabadooda aqribadooda intaas inay maaragtay wixii uu ilaahi subxana watacaala garadsiiyey inay maaragtay u sheegaan way u qayb qaadan karaan een haddaan u gudbo een gabdhaha say ugu qayb qaadan karaan waxay ugu qayb qaadan karaan qofta horta muslimka ah inay horta allaheed isku xirto ilaahaygii abuurtay ay ka baqdo een waxaa kaloo ugu qayb qaadan kartaa magaalada ay ku nooshahay wixii kusoo kordho oo fasaad ah oo isheeda ku aragta dadaa maaragtay aa, ugu fardhuudhuuban oo ay u wakiisheen walaalaha oo jooga inay u gudbiyaan ay dhahaan meeshaas waxbaa- waxaas baa ka jiro ay dhihi karaan ay ugu qayb qaadan karaan waxaa kale ay ugu qayb qaadan karaan waxay ayaga suulin karaan oo isleeyihiin kuwan adiga waa ku falin tahay inay ayaga suuliyaan wax kasta ay ugu qayb qaadan karaan awlaadooda inay hagaajiyaan teeda kale show waxaan dhihi karaa walaayaadka oo hiiraan inayba iyada ugu curudsan tahay dadkeeda markii la yidhaaho een, mikrofonkan qabsa idaacad ku hadal idaacad ma maqlaan wariisoo ma dhex galo waxa maaragtay ay- ay ku hadlaan dadka ilaan waxay dhagaha ka qaataan moogtahay wi- een, baractical ay u baahan yihiin baractical la-aanta waxaa keenaya idaacad la-aan aan nahays laakiinse dhinacaas baahidaas gabdhaha waxweynay qabtaan gabdhaha ducaadka madarasooyinay haayaan dugsiyaal badanaa magaalada ku yeelo caagay talaan buskuday dubaan walaalahood waa garab istaagan yihiin afar iyo labaatan saac juhdi ay bixiyaan haddana waa labalaabayaan guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii raatraaca toddobaadka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته
والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك للماضي لا تسمد جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا جدد جدد جدد